على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين حديث أبي, أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان من حفظه نعم قم واقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولka ilaahay qaala wuxuu yidhi iyaakum wadanna malaha iska ilaaliya inaad malo xun dadka ka malaysataan oo aad malahaasi markaa ku dhistaan axkaam faina danna maluhu akdabu alxadiid warka u been badan weeye muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu tilmaamayaa baaraka allahu fiikum qofka muslimka in looga baahan yahay qofka wanaag mooyaane wax kale aan laga arag inuu malo wanaagsan ka malay oo aanu malo xun ka malaysan malaha markaa laga hadlayo waa tuhmadi weeye qofka inaad ka tuhunto xumaan aad ku tuhunto adigoo arrinta noocaasi wax caddayn aanu haynin xataa wax calaamada ah iyo qaraain arrinta noocaasiya tusin karta adigoon maqal amaba saan haynin marka malaha dhammaantiiba ma wada ahaa mid xun qur-aanka ayaana tilmaamay inuu barhkiina yahay dembi lagana fahmayaa in qayb markaa ka mid aanay dembi ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu katiira min adan ina bacda adanni ism ilahi wuxu uhi in fara badan oo malaha iyo tuunka kamida ka dheeraada mu odhan ka wada dheeraada rabbi tabaaraka watacaala markaasaa rabbi intaa wuxuu ka dabageeyey ina bacda danni ism malaha barhki waa dembi weyn marka waxaa laga fahmayaa barhki inaanu dembi ahayn marka culimadu marka ay fasirayaan xadiidkan aayadda qur-aanka ayaa marka ay la doontaan oo ay ku fasiraan waxaana marka ay tilmaamaan malaha xadiidkan uu diidan yahay uu leeyahay iska ilaaliya oo uu ku tilmaamay beenta inuu ka mid yahay inuu yahay qofkii wanaag mooyaane wax kale aanay ka muuqan inaad xumaan adigu aada ka malaysato aada iska tuunto malaha la diiday waa ka noocaasiya laakiin qofka haddii xumaani ay ka daahirto oo ay ka muuqato tusaale ahaan qofka been baa lagu yaqaan dabeetana maalin maalmaha ka mid ah ayaa war uu kuu sheegay garan maysid warkan maanta uu sheegayaa taloma runbaa mise waa beentii lagu yaqaanay xaaladaasoo kale qofka xumaan baad ka malaysan karta abat wallahi waxaan u malaynaya habeenuu been sheegayo sababti maxay tahay leanna qof been lagu yaqaano ayuu ah laakiin qofka oo run lagu yaqaaniyo sid oo beenta ka fogaa markiisa hore hadduu warkuu sheego inaad iska tuunto maaha oo aad tidhaahdo waxaan u malaynaya inuu been uu sheegayo ama aad iska malaysato markaa dadka axwaashooda la kala qaadaya qof tusaaleaan aan sariqo tuugo iyo waxaasi aan lagu aqoon oo aamina inaad iska tuunto aad ku tuunto inu isagu markaasi u waxaday ada wax calaamada iyo wax daliila iyo wax haddayn aanu haynin taasaa la diidaya laakiin qofka kale hadduu tuug ahaa oo dabeeto meeshii uu joogay alaab laga waayey de waa la tuhmaya yaa lagu tuhmaya arrinta noocaasiya wallahi dee qof la odhan karo qofkaasaa xabay dee hebel baa ugu dhawaaba la odhanaya sababta markaa loo tuhmayna waxa weeyaan de waa xumaantii hore lagu yaqaanay marka calaa kulli xaal malaha la diiday waa qofkii in la xumaan laga malaysto iyadoo wanaag mooyaane wax kale aan lagu aqoon masuub malaha markaasi la ogol yahay ama tuunka la ogol yahayna waa qofkii xumaanta lagu yaqaanay haddii calaamado iyo markaa caddaymo ay tusiyaan ama wax ku dhowi inuu xumaanta noocana uu sameeyey ama uu galay markaasi waa la tuhmi karaa marka labada waa in la kala qaado wey aayadduna saasay u kala qaada yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adan in badan baa layihi dhammaantii lama odhan saa haddaba waxa hi ina bacda danni ismun malaha barhki ayaa dembiya dhammaantii markaa dembi inaanu wada ahayn ayaa taasi ay caddaynaysaa tusaale ahaan waxaa dhacday nin saxaabada ka mid a oo markaa meel ku maydhanayo faydho qaawan ayaa waxaa soo agmaray mid kale dabeetana inta sidaa u eegay ayaa wuxu uhi wallaahi ninkaa wax ka jir cad maan arag buuli alla cadda oo qurux badana inan buulkeedu ku jirto aan soo bixinna ku dhaho ninkaa wax ka qurux badan oo ka jir cad maan arag buuli kelmadaasi ninkaan markaa afkiisa ay ka soo baxday ayaa ninkii sidaa uu ku lahaa uu dhacay waa miir doorsoomay waanu dhacay haybuuba ayuu galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yoo keenay iyadoo markaasi la sido dabeetana rasuulku wuxuu fahmay calayhi salaatu wasalaam ninkan inay ili ku dhacday markaa rasuulku wuxu uhi hal tatahimuna bi axadan cid nebiyaad ku tuhumaysaan yani qofkeedaad u malaynaysaan ishu inay kaga dhacdo markaa saxaabadu waxay idhahdeen dee hebel baa kelmadda noocaasiya yidhi markaa rasuulku alayhi salatu wasalaam wuxu war u yeedha ninka waa loo yeedhay waxaa rasuulku amray calayhi salaatu wasalaam inuu ninkaa u weysaysto dabeetana biyihii weysadiisaa ninkii lagu shubay markii lagu shubay baa ninkii caadi uu noqday u bogsaday sidii dabar laga furay oo kale markaa kaa lam yakun bihi shay saanu xanuundaanu ku dhicin oo kale ayuu noqday marka ninkan imika maxaa loo tuhmay loogu tuhmay ninkaasi inuu ileeyey waa kelmadii ka soo baxday calaamad baa imika markaa fudisay in ninkani arrinta noocana uu markaa wax ku leeyahay ama fara uu ku leeyahay waayo kelmadaasi uu yidhi ayaa waxay tusinaysaa ninkan shirkiisa inuu aada ula dhacay ula dhicitaanka noocaasi ah ayaa sababi kara markaa qofka inay qofka ilaahay kaga dhacdo marka waa tusaale yar yani muujinaya qofka haddii arrimi ay ka dhacdo oo arrintaas inay xaggiisa ay ka soo fushay markaa loo badinayo oo calaamada ay tusinayaan in markaa lagu tuubi karo marka yaa fahmay iminka malaha la diidan yahay waa kee ka la ogol yahay se waa kee iyaakum wadanna fa ina danna akdab alxadiid xadiidkan iyo aayadda ilaahay leey ina bacda danni ismun see laysku waafajinayaa bay nidhi ee ka jawaabaya su-aasha malaha keebaa dembiya oo xadiidkan uu diidan yahay keebaa si aan dembi ahayn su-aasha waa intaas naam adiga istaag maxaad uga jeedaa ya aanad hubin maalada hadii la wax la hubo mahaba sidiisaba may waadix maha jawaabtaada nacam a jazaaka allahu khayra jawaabta ayaa ku celinaya naam sax ururaysaa qof wanaag mooyaane xumaan aan lagu ogeyn iyadoo wax daliila ama calaamada oo tusinaya xumaantan inay ka dhacday aan loo hayn in xumaan lagu tuhmaa la diiday waadix dadku haddii qof xumaanta lagu yaqaanay calaamaduhuna ay tusinayaan xaaladaasi ku meersan inay xumaantani ka dhacday markaana xumaanta waa lagu tuhmi karaa tusaalayaalla waynu tilmaana can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alay wasalama qaala wuxu uhi laa yamshiyaanu ku socon axadukum midkiin fii naclin waaxida kab qura liyancalhumaa ha xidha jamiican labadaba aw liyaklachumaa ama ha bixiyo labadaba jamiican iyagoo isu dhan iyagoo isu dhan ha xidho ama iyagoo isu dhan ha wada bixiyo muttafaqun calayh xadiidkani wuxuu ka hadlayaa aadaabta kabaha loo xidhanaayo wax kamida sida islaamku uu uga hadlay aadaabta dharka loo xidhanayo kabaha aadaabta loo xidhanayo islaamku uu ka hadlay yaa wax ka garanaya aadaab alinticaal kaba xidhashadu aadaabta ay ku leedahay islaamka dhexdiisa nacam sax jazaaka allahu khayra aadaabta koowaad walaakeen inoo sheega waxay tahay marka aad kadaa xidhanayso inaad lugta midig aada horgashato ama kabta midig caaisha waxay tidhi kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yucjibuhu tayamunu fii tahuurihi fii tanaxulihi wa tarajulihi wa fii sha'nihi kullihi rasuulka midigaysiga ayaa cajab gelin jiray yacni uu jeclaa uu tahaaro qaadanayo midigtu ka bilaabi jiray hadduu feedhanayo dhinaca midig buu ka bilaabi jiray madaxa kadalika hadduu xiiranayo xagga midig buu ka bilaabi jiray sala allahu alay wasalam kabaha markuu xidhanayo ta midig ayaa uu hor xidhan jiray marka taasi waa aadaab kamid a aadaabta kala xidhashada inaad lugta midig ama kabta midig aad hor xidhan ayaa aadaab labaad ee noo sheegaya oladaasba aad kor soo taagi tahaye ya ha sax markaa la bixinayana inta bidix la horbixiyo sax wey aadaab kale yaa inoo sheegaya nacam keed kaas kama hadlayna kabaair ka hadlayna aadaab alimtixaan nacam ee kaa sheeg horta ma taagayn adu ay ha istaaga istaag ha istaag jaaka allahu khayr waa mustabit ninkaas tan waxaa kamid ah adaabta xadiidkan inoo sheegaya oo ah inaan kab qura aan lagu socon oo labada sabada ma ad wada xirataa ma ad wada bixiso waa min aadaab alimtixaan maxaa kaloo kamida talow aadaabta kala xidhashada nacam iyagoo kala jeeda inaa la xidhan in allaha jamiil yuxib ljamaal haye sax markaad kaba xidhanayso inaad fadhiga aad ku xidhato aadaabta kaba xidhashada ayay kamid gaalan hadday kaba yihiin kaba xidhashadoodu ay shaqo badan u baahan tahay haddaad taagnida aad ku xidhato ay kaba ay ka dhalan karto inaad dhacdo amaba sadee cawradaadu ay faydantaba waa inad la fadhiisatid weyi aadaabta markaa xadiidkan uu tilmaamaya waxay tahay laa yamshi axadukum fii naclin waaxida midkiin kab qura yaanu ku socon waxaa markaa tani ay tusinaysaa cadaaladda islaam xataa waxaa la rabaa cid kala daaya naftaada inaad u cadaalad samayso oo aada xibnahaaga u cadaalad samayso kabta maxaa loo xidhaa soo in laskaga ilaaliyo maaha qodaxda iyo qoriga iyo wixii kumudaaya iyo wixii kulul iyo wixii lugta dhibaataynaya dee labada lugoodba waa u baahan yihin waxa dhibaataynaya inay ka badbaadaan markaa meanay cadaalad darro noqon ahayn inaad labadii lugood midna aad kabu xidho oo aad ka ilaaliso wixii dhibaateynayey ta kalena aad ka dhigto waxa weeyaan mid cagaagan oo wixii dhibaateynaya o dhan ay la kulanto cadaalad darro maaha cadaalad darrada noocaasi ayaa islaamku uu diidaya markaa labadaada lugood waa inay ka sinaadaan inay kaba xidhan yihiin ama inay kabalaa yihiin si markaa dhibka iyo dheefta labadaba ay u wadaagaan markaa tan waxaad sinaysaa cadaaladda islaamka waxaa kaloo asbaabta arrinta noocana loo diiday kamida waa arrin soolxu wey oo qofka xataa socodkiisii ayaa isbedelaaya markaad ka qura aad xidhato sidii qof laangaraynayo o dheeldheeliyaya oo kale ayaad noqonaysa dabeetana laba suuraba meesha way kasoo bixi karaan oo suurada meesha kasoo bixi kartaa waxay noqonaysaa awalan in dadka qaarkood ay kuu fahmaan inaad tahay nin iskibrinaya o isqaadqaadaya waxaa kaloo dhici karta in dee socodkaaga uu soo xumaado hay-adaada iyo qaabkaaga uu isbedelo dabeetana taasi ay keento dadka qaarkood inay kugu dambaabaan oo markaa ay ku xaqiraan oo ay ku quursadaan odhaayo balfayxumadisa baleeda siduu u soconaayo ee taasi ay keento adigana ay noqoto mid muxtaqara dadii kalena ay kugu dambaabaan waxaa kaloo asbaabta arrinta noocana loo diiday kamid ah shaydaanka inaynu isu ekaysina mamnuuc bay naga tahay atashabuhu bishayaan waa inaynu ka fogaano sifaadka iyo tilmaamaha shaydaanku uu leeyahay oo dhan waxaa markaa shaydaanku uu ku socdaa kab qura si axaadiisa qaar ka tusaaro markaa innaga waa laynoo diiday kab qura inaynu ku soconno si aynaa shaydaanka ah inaan ugu ekaanin waxaa kaloo culimadu tan ay uga qiyaas qaateen ama ay kala mid dhigeen waxyaabaha kale dee jirkaagu u wada baahan yahay tusaal ahaan iminka haddaad koox xidhan tahay inaad labadii gacmood ama labadii garab midna aad saarto u gashanaado midna wuu iska banaan yahay oo dee dhaxantii iyo qoraxdii iyo wixiiba ay ku dhacayaan iyadana tan ayay lamid taabina culimadu oo labada gacmood ama wada geli koorhkaagii iyo dharkii aad xidhnayd ama labadaba ka wada saar laakiin midna inaad waxuwiso midna markaasi ay qaawanaato maaha tusaalahaan labada lugood oo kale haddii surwaal ay xidhan tahay dee maaha in waxa weeyaan labada lugood midna aad dayso surwaal dheer aad ka dhigto midna aad halkaa tilibka aad ku goyso intaa hoos oo dham ay qaawanaan waayo labada lugood waxaa la rabaa laftooda ina unaad u cadaalad samayso marka arrintu kabaha kuma gaar ahe xubnaha jirkaaga oo dhan waxaa la rabaa inaad u cadaalad samayso tusaal ahaan labada indhoodba way ku xanuunayaan oo isku sibay ku xanuunayaan dabeetana dawaa lagu soo qoro labada indhoodba ku shu haddaad tidhaahdo ka waran ishaa bidixda waa maconahay taa bidixtuu ma kusubay aad ka xanuunsasan waxba igama gelin soo cadaalad darrataasi noqon mayso waxaa la rabaa markaa inaad labada indhood u cadaalad samayso oo dawadii si isku mida waxa weeyaan aada ugu shubtid maadaama labaduba si isku mid ah ay ugu baahan yihiin عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي لا يمشيان كسعن أحدكم مدكين في نعل واحدة كبقرة لينعلهما هود حد لودا كبودبا جميعا سوى ذكرة هود حد أو ليخلعهما أما هبحي لبدود جميعا سوى ذكرة هود بحيه متفق عليه marka waxaa la diiday waa inuu ku socdo qofku laakiin inuu ku istaagaa dhibaataba laha salaan haddii kadihii lagu baalasheenayo mid oo tii kale markaa aad kaga taagna taasi dhibaato ma laha waxaa la diiday waa socodka wey inaad ka qura adigoo xidhan aada lugayso hadduu qof idhaahdo ka warrama haddii waxa weeyaan kab qura aan haysto oo aan kab labaad aanan haysan kabtaa qura ma xidhanayaan mise iyadana waan iska daynayaa oo kabalaaan baan ku lugaynayaa سؤالك أقول لك ودي لك حتى جواب الآية نعم يا آه وأن كلا الله أقول يا أولي كبتي سواء صحوي أنا دي كبلا لا دانو هايني لبدا بقول هاتنا هاتنا دان إيوا الله لا أبتنا يا كبتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ويقول لا الحلف دارتي منفقة وامدت عتيسا للسلعة ألاتي لإيبناي منفقة وامدت ترتا للكسب بركدي الكسوة بمعنى البركة الرواية البخاري كسارون رواية مسلم واحد صارت للربح فإذا أيام مركا أي بابي سايو أي ترترتا متفق عليه هذا الحديث سبب روحه أن تصير يا آداب كاملة آداب تبيعة يئيس sideedaba waxaa loo baahan yahay qofka muslimkaahi dhaarta inaanu farabadin waa ilahay wuxu uhi waxsaduu aymaana dhaarihiina xifdiyo ilaaliya waxaa mufasiriinta qaarkood idha macnu waxa weeye yani dhaarta ha farabadinina oo markaad u baahato ee yani hadalkii dhaar in la raaciyo u baahdo mooyaane dhaarta yaraysa waxaa kaloo waxsaduu aymaanakum soo gudagelaysa haddii aad dhaarataana dhaartiina dee aad jebinina oo alxintu fi lyamiin waxa la idhaahdo iska ilaaliya waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu yidhi walaa tajcalu llaha curbatan liaymaanikum ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigina mid yani dhaartiina u bandhigan macnaheedu waa maxay yani mar kasta arrin yaroo iska sahlan aad ka hadlaysaan magaca ilaahay subxaana watacaala mid aad meesha keentaan oo aad ku dhaarataan ha ka dhigina waayo waxaa dhacaysa marka dambe inuu biyo dhaco oo xataa marka laysugu dhaarto dee laysrumaysan waayo waayo mar haddii lagu celceliyo kulli shay arrin kastoo lasoo hadal qaadana haddii magacii ilaahay lagu dhaarto la raaciyo waxaa dhacaysa qiimaha dadka agtooda uu ku leeya inuu fududaato deetana haddaw toona ay u fududaato in waxa weeyaan dadku been ay isuga dhaartaan magaca ilaahay subxaana watacaala qofku marka waxuu iibinaayo waxa uu doonaya alaabtii inuu socodsiiyo oo yani rawaaj iyo suuqgeeda ay yeelato alaabta laga iibsado marka asaaliibta dadka in badanoo kamid a isticmaalo waxaa kamid a had yeer jeeraala inay dhaartaan dhaarta maxaa kamid a inay tusaale ahaan dhaartaan oo yidhahdaan waa noocii u wanaagsanaa waa noocii ka dhaqaaqaya alaabtan intaasaa layga soo siiyey wax badan iima saaro kamaan faa'iidinay intaa yad baan ka faa'iiday hadallada noocaasi ayaa qofku u odhanaya isagoo weliba dhaarna raacinaya deetana dhaarta noocaasi maxay keensanaysaa dhaarta noocaasi waxay keensanaysaa qofkii mushtariga ah ee alaabta ka iibsanaya inuu dhaartaasi uu ku qanco alaabtii markaasi uu iibsado markaa qofkaasi dhaartay haddii uu been sheegaayo oo been uu ku dhaartay dee dhaarta xaaraan bay ka tiwaana yamiin lkabuud waa dhaartii qofka naarta dhex gelinaysa wey ciyaada billaah haddii uu run sheegayana qofku marka wax uu iibinaayo inuu iibkii markaasi dhaar raaciya waa shay makruuha wey oo laga wanaagsan yahay asbaabta markaasi loo diidana waxaa kamid a magacan ilaahay subxaana watacaala waa magac weyn wey asmaa llah waa xusna waa cadiima waa wanaagsan tahay magacyada ilaahay waana weyi marka magacii ilaahay in laga dhigo aalad ama qalab loo isticmaalo socodsiinta bucshirada iyo alaabta la iibinayo taasi ayaa la diiday taasi waa kow talabaadaydu meesha ku jirtaana waxay tahay waxaa ka dhalan kara meesha qofkii wax iibsanaayey inuu ku dagmo dhaartan oo dee uu moodo arrintu sidan loogu dhaartay inay tahay deetana shaygii oo markaa qiimaha aan taagnayn dhaartaasi ay ku kalifto inuu sheegi markaa qiimaha noocaasi uu siisto deetana qarar baa ka dhalanaya dagniin iyo khiyaamo qofkii mushtarigaa la khiyaameeyey ayaa iyaduna ka dhalanaysa waxaa markaa xadiidku uu tilmaamayaa waxaa la idhahdo dhaarta haddii alaabta marka la iibinayo lagu dhaarto adeer intanaan markaa soo fiisaya waxaanan ka faa'iidaya iyo wax badan iima saara alaabta waad socodsiin kartaa dee alaab fara badan in laga ajiso dadku dhaartaasi ay ku qancaan baa ka dhalada waxaa markaa xadiidku uu tilmaamayaa waxaa la idhahda dhaart haddii alaabta marka la iibinayo lagu dhaarto hade kalole intanaan markaa soo fiisiyay waxaanan ka faa'iidaya iyo wax badan iima saara alaabta waad socodsiin kartaa dee alaab fara badan in laga ajiso dadku dhaartaasi ay ku qancaan baa ka dhalada laakiin dhibaato kale ayay leedahayo barakadii ayaa markaasi ay tirtiraysa taasina waxay kutiraysaa barakadu inaan ahayn shayga farabadnaantiisa lala maanta waxaa laga ibsaday alaabtii aad iibinaysay boqol shay oo kamid a oo dhaar aad wada raacisay markii aad iibinaysay maalinna waxba maa dhaarana si caadad wax isaga iibso toban shay baa laga ibsay waxaa laga yaabaa tobankaa shay inay ka barako badnaadaan boqolka shay markaa barakadu aslan kuma jirtaba kasrada farabadnaanta kuma jirta waxay ku jirtaa xagga nafciga iyo iyo waxtarka markaa shaygii sidii sharciga ahaa aad u iibisay ee aadaabtii islaamku markaasi uu jideeye aada u martay waa ka barako badnaanaya shayga aad si kale markaa u iibisay oo aadaabtii islaamka khilaafsan walow haba noqdo waxa weeyaan kaasi mid fara badana waxaa markaa xadiidku ina tusinayaa baaraka allahu fiikum saas oo kale qofku marka waxuu iibinaayo inuu ku dadaalo run iyo caddayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu ihi albayicaani bilkhiyaar maa lam yatafaraq fain sadaqa wabayana burika lahuma fii baycihima wain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihima rawahu bukhaari wa muslim min xadiid ibni cumar labada qofka waxa kala iibsanaya mid waliba ikhtiyaar buu u leeyahy iibkii inuu ka noqdo inta ay wada joogaan wey aanu markaa kala tegin laakiin haddii ay kala tagaan oo qofku alaabtii uu iibsado uu la tago ikhtiyaaruma laha dee iibkii inuu ka noqdo allahuma in ceeb ka qarsooneed ay kusoo baxdo alaabtii mooyaane ama marka hore shardi uu sii dhigtay oo uu yidhi muddada noocaasiyo waxaan ikhtiyaar u leeya iibka inaan ka noqdo markaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii ay caddeeyaan ceebaha alaabtoodu ay leedahay oo ay run sheegaan ay ka run sheegaan alaabta qiimaheedii oo kale waa loo barakeeyaa baycoodi iyo iibkoodu labada dhinac haddii waxa weeyaan ay qariyaan ceebihii alaabtu ay lahay beenna ay ka sheegaan xagga qiimaha iyo waxa lamida iibka barakada ayaa laga tirtiraa marka barakaduna waxa weeyaan waa kasrat lkhayr wasubuut inuu shaygu khayr iyo nafci fara badan uu yeesho oo nafciga iyo waxtarkaasina mid ku sugan oo aan ka suulay waxa weeyaan uu noqdo marka walow shayga haba fara badnaado shay bilaa baraka ayaa markaasi uu noqdaa markaa si aan iibkeenna iyo alaabteenna iyo arribeennu aanay u baraka beelin waa in aadaabta markaa sharciga aynu ilaalino can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula lahi sal alay wasalam oo yaquulu leh alxalifu dhaartu munfiqatun waa mid socodsiisa lisilca alaab mumxiqatun waa mid baabiisa lilkasbi yani lilbarak barakadana waa mid tirtirta muttafaqun caleyh waxaa kaloo rasuulku uhi alayhi salaatu wasalaam iyaakum wa kasrata alxalif fainahu yunafiq uma yamxaq rawaahu muslim iska ilaaliya markaad wax iibinaysaan dhaarta faraha badan iska ilaaliya bu rasuulku sala allahu alay wasalam waayo dhaarta faraha badan ee alaabta aad iibinaysa way socodsiinaysaa dadku dhaartaadaasi qanacay ku qanceen awgeed bay kaa iibsanayaan laakiin dhibaato kale ayay leedahayo barakada ayay tirtiraysaa buu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam yaa xadiidka xifdiyey man xafida alxadiid nacam qum waqra alxalif lisilca munfiqatun lisilca mumxiqatun lilkasb ya akriya an yaqra alxadiid maxaa isbedelay kitaabka maxaa isbedeloo daranteen ya axaadiistii hore dhan yaa warinayay abu hurayra halkaa laga bilaabo marka anas baynu u gallay waa min almuktiriin abu hureriya anasba waa saxaabada kuwa u axaadiis badan bay kamid yihin can anasi radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulki ilaah yaquulu leh ina allaha caza wajala ilaahay sharaf badnaa oo awood badnaa oo sarreeye qaala wuxuu yihi ida btalaytu cabdii addoonkayga haddaan imtixaamo bixabiibatayhi labada uu jeceli haddaan ku imtixaamo waayitaanka uu waayo haddaan ku imtixaamo oo fa sabara uu sabro markuu imtixaankaasi ku dhaco cawabtu waxaan ugu bedelayaa minhumaa labadii inbood waxaan ugu bedelayaa aljanna yuriidu wuxuu ujeedaa caynay muttafaqun calayh labada addoonku uu jecel yahay la tilmaamayaa waa labada indhood wey xubnaha ibni aadamku dhammaantoodba waa min nicmati illaahi subxaana watacaala ilahay nicmadiisa ayay ka mid yihin saa awgeed baa ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa uu ugu mano sheegay alam najcal lahu caynayn walisaanan wa shafatayn ilahay baa addoomaha umano sheegana wuxuu leeyahy miyaanaan ibni aadamka u samayn laba indhood wax ku arkaan iyo carab ay ku hadlaan iyo laba dibnood iyaga laftooda hadalay ka qayb qaadanay marka waa min nicmat illah xadiidkii horena markaa markaynu sharaxayno waxaynu tilmaanay inay tahay haddii ilaahay subxaana watacaala xubnaha si uu kuu badbaadiyo inaad ilaahay uga mahad naqdo subxaana watacaala nicmada noocaasiya xadiidkanina waxa uu tilmaamayaa xubnaha ibni aadamku u jeceliya in indhuha ay kamid yihiin oo ibni aadamku wuxuu ku arkaya wixii khayrkaa markaasu ku farxaya sharkiiyo wixii xumaabuu arkaya markaasu ka baydhaya oo uu ka leexanaya qofku markaa labada indhood inuu waayo waa musiibo aada iyo aada u weyn laakiin waxaa muhima haddii musiibada noocaasiya qofku uu ku sabro waxaa ilaahay subxaana watacaala ugu ballan qaadayaa janno marka labada indhood waa nicmo laakiin waa nicmo adduunyo nicmo adduunyana haba dheeraate way dhammaanaysaa soo maa jannaduna waa nicmo laakiin waa nicmo aakhiro iyadu daa'imayso markaasi aan dhammaanahayn marka nicmadan adduunye haddii aada weydo aada sabarto nicmadaasi aakhire ee aan dhammaan ahayn oo jannada ayaad markaasi adeynaysa marka ha isku darsanin indho la-aan iyo iyo sabir la-aan haddaad isku darsato markaa indho la-aan iyo sabir la-aan dee adduunyadii nin nicmada noocaasiya ku waayo baad noqonaysa oo dee sabir la-aan indho kuu soo celin mayso waxaa kaloo aad noqonaysaa aakhirana nimaan waxa weeyaan bedelka iyo ciwadkii aan helin oo dee jannada sabirka ayaa lagu helaya indho la-aantoo qura lagu heli maayo wamaa macnaheedu qof kastoo indhabeela in laleeya indhala-aantaa janno lagu helaa haddaad indhabeesho oo aada sabirto ayaad janno helaysaa weeyaan macnuhu waxaa kaloo xadiidku markaa uu inoo tilmaamayaa ilaahay subxaana watacaala addoonka marka uu jeclaado wuu imtixaamaa waa lagu imtixaamaya imtixaankaa markaa qofka ka soo baxee sabree raalli noqda falahu rida ilaahay subxaana watacaala waa ka raalli noqonaya qofka imtixaanka ka soo bixi waaya ee ilaahay qadarkiisa subxaana watacaala ka cadhooda ee cadho markaa muujiye suktina qofka caynkaasi inay ilaahay qadarkiisa ayaa ku dhacaaya marka masaa'ibtu marka ay kugu dhacaan waa inaad ku dadaashid sabirka masalada sabirkana hore ayaynu uga soo hadalnay axaadiis badana markaa macnaha noocaasiya tilmaamaysa iyo aayaadna markaasi waa aynu tilmaanay marka xanuunada iyo caahaadka qofka ku dhacay hadduu ku sabro jannu helaya rasuulka calayhi salaatu salaam waxaa u timid gabadh gabadhaasi waxa ay leedahay ya rasuul allah inii usra waan kuuxaa ilaahay i bari inuu ilaahay saafiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in shiiti sabarti walaki ljanna haddaad doonto waad sabriyo xanuunkaas aad ku sabriyo janna ayaad sabirkaa ku heli doonta wain shiiti dacawtu laha lak haddaad doontana ilaahay baan kuu baryi doonaa subxaana watacaala markaa gabadhii maxay doonata waxay tihi waan sabraya hade jannadaasi ayaan doonaya laakiin markaan suuxa marada ayaa iga dhacdee ilaahay ii bari inaanay maradu iga dhicin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu duceeyey inaanay maradu aanay ka dhicin markaa markii dambe waa suuxi jirtay gabadhaas dabeetana maryaheedu kamay dhici jirin sidoo qof maryaha uu ku hayo uu ku xidhxidho oo kale ayaa ay noqon jirtay ibnu cabbaas marka wuxuu odhan jiray qofka doona inuu arko gabadh qof ahlujannaa gabadhaasi markaa ha eego maxaa markaa jannada ay ku heshay gabadhaasi waxa ay ku heshay xanuunka iyo musiibadaasi ku dhacday dabeetana ay ku sabirtay can anasi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sala allau alay wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ina allaha ilaahay la yarda waa ka raali noqda can ilcabdi addoonkii wuxuu kaga raali noqda an yaakula inuu cuno addoonkii alakla cunitaankii yani hal mar raashin uu cuniy oo fayaxmadahu dabeetana ilaahay fayaxmaduhu ilaahay uu mahadiyo calayhaa cunitaankaa ilaahay uga mahad noqo aw yashrab ama inuu cabaa sharbata cabitaankii hal mar uu cabayey oo fayaxmaduhu calayhaa ilaahay uga mahadnaqo subxaana watacaala cabitaanka rawaahu muslim xadiidkana wuxuu tilmaamaya cunitaanka iyo cabitaanku waa min nicam illah ilaahay baa ina quudiya subxaana watacaala ilaahay baana ina waraabiya hada waa biduuni shak weeye haddaanu ilaahay subxaana watacaala waxaynu cunno wanaagsan iyo wax fiicanaynu cabnaanu inoo samayn lahayn inagu awooddeena iyo xeeladdeena kumaynaan keeneen ilaahay markaa nicmada noocaasiyo ina siiyey ee weliba dadka aan isku leekaysana midba in ka siiyey waxaa ilaahay subxaana watacaala xaq uu inoogu leeyahay mar kastoo nicmada noocaasi aynu helno inaynu ilaahay xusuusanaynu uga mahadnaqno mar kastoo aad wax cunto ilaahay mahad subxaana watacaala markastood waxaad tara ilaahay xusuusta subxaana watacaala oo mahadi waa xadiidku markaa uu tilmaamaya inay waajibta ilaahay nicamkiisa in looga mahadnaqo inay kamid tahay aadaabta cunitaanka iyo cabitaanka in qofku marka uu wuxuu cabayey uu cabo wuxuu cunayana u cuno inuu ilaahay subxaana watacaala uu mahadnaqo oo alxamdu lilah waxa weeyaan u idhahdu akriyo ducooyay ka soo arooray rasuulkeena sala allahu caleyh wasalam wa can anasi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay oo jaalisan fadhiya muqciyan isagoo markaa badhida intuu dhulka dhigay labada jilibna taagay markaa iqcaaga saas weyaan iqcaaga markaa xadiidka lagu tilmaamaya inaad sidaa u fadhiisatid waa ka sidaasaa iqcaaga sooma aragtaan inaad caadi markaa dhulka badhida dhulka udhigtid labada jilibna saa taagu taagtid taasaa iqcaa markaa la idhahda iqcaaga markaa xadiidkan ku soo arooray ka noocaasiya baa looga jeedaa laakiin iqcaaga waxaa kaloo loo isticmaalay salaada marka aad ku jirtid labada sujuudood markaasi dhexdooda waxaad samayn kartaa markaa inaad intaad labada jilib dhulka aad dhigtid aad salkaagana saajidka saari kartid markaa labada xidhbood saa markaa u fadhiyo nin kale cabdinuur saas oo kale marka labada sujuudood dhexdooda ay banaan marka iqcaaga markaa salaada dhexeed waa kaa iqcaaga markaa la sheegaya ee xadiidka lagu tilmaamayaana waa ka noocan wey oo yaakulu cunaaya tamran timir cunaaya rawaahu muslim xadiidku markaa wuxuu tusinayaa fadhiga noocaasi inuu bannaan yahay marka qofku wax uu cunaayo oo aanu makruuh ahayn waxaa kaloo uu tilmaamayaa in waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ahaa mutawaadi oo waxaaba rasuulku odhan jiray isagoo tilmaamaya kibirka inuu ka fog yahay waxaan u fadhiisanayaa sida miskiinku u fadhiisto waxaan wuxu cunayaa sida qofka miskiinka markaasi wuxuu cuno marka xataa marka aad wax cunaysid baa lagaaga baahanyay inaad muujiso tawaadu yani mid ilaahay isu dhuldhigaaya oo aan iskibrinahay waxa way inaad tahay oo fadhigaaga ay ka muuqato xataa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam fadhiga noocana ujeedooyinka uu ka lahaa marka waxaa kamid a inuu ku muujiyo tawaaduca iyo kibirka siduu uga fog yahay wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbih وسلم تسليما كثيرا